alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin maanta taariikhda waa toddoba-iyo tobanka dulqacda kun afar boqol afartan iyo laba hijiriya ujeedda caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah koow cumar cabdiqaadir hiiraale oo loo yaqaano cumar kujow da'diisana tahay soddon iyo lix jir waxaana lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka maraykanka iyo inuu ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay kuunyo iyo duleedkeeda intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cumar cabdiqaadir hiiraale wuxuuna ku jawaabay sida tan waa jirtaa inaan la shaqaynayo sirdoonka maraykanka waxaana shaqadaa ii soo bandhigay nin ka tirsan sirdoonka maraykanka waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan u soo gudbiyo wixii xog ah aan ka heli karo mujaahidiinta iyo inaan u qoro dad asaga la shaqeeyo howlaha aan kala shaqeeyeyna waxaa ka mid ah koow waxaa xamar ka keenay shariixooyinkii lagu duqeeyey kow sheekh cabdiraxmaan xudayfa labo raggii makaanikiinta iyo khaalid suldaan waxaan u soo gudbiyey lambarkii oday bile waxaana ii keenay jaylaane mayow waana la duqeeyey waana ka badbaaday saddex waxaa gudbiyey lambarkii xirsi goobe waana la duqeeyey afar waxaa qayb weyn ka qaatay insaal ka dhacay kuunyo aniga ayaana soo hoggaamiyey gaalada baangaraafta shan sidoo kale waxaa shaqaalaysiiyey ilaa afar qof eedaysanaha labaad waa cabdi xasan axmed da'diisana waa labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka maraykanka iyo inuu ka qayb qaatay duqaymo ka dhacay kuunyo intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka weydiisay eedaysane cabdi xasan axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaana shaqadaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo jaylaane mayow waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan u soo gudbiyo wixii xog ah aan ka heli karo mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ah koow waxaan ka mid ahaa dadkii ilaalada ka hayay odabile anigoo daba socda ayaana la duqeeyey waana ka badbaaday waxaan muraaqabo ka qabtay gaari manabajeeraha oo la saaray shariixo waana la duqeeyey saddex waxaa kaloo ilaalo ka qabtay laba gaari oo kala ahaa gaarigii warsame iyo kii abbuuwaardiyow labadoodana waa la duqeeyey afar sidoo kale waxaa gudbiyey xug ku saabsan ciidanka mujaahidiinta eedaysanaha saddexaad magaceeda waxaa la yidhaahdaa fartuun cumar abkow oo loo yaqaano farto da'deeda waa soddon iyo lix jir waxaana lagu soo eedeeyey inay tahay jaasuus ka tirsan sirdoonka maraykanka kana qayb qaadatay duqeymo ka dhacay kuuyo barrow intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka weydiisay eedaysanaha fartuun cumar abkow waxayna ku jawaabtay sida tan haa waa jirtaa inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaa isoo wacay anigoo joogo kuunyo nin aan qaraaban nahay oo la shaqaynayay maraykanka wuxuuna igu dhahay inaa kala shaqeeyo wixii macluumaad aan ka heli karo kuna saabsan mujaahidiinta waana ka aqbalay shaqooyinka aa qabtayna waxaa ka mid ah inaa abuuweershi u dhiibay shariixadii oo dhigay gurigii lagu duqeeyey fursaanta labo inaan dhiibay shariixadii la dhigay geerishkii u dhowaa isbitaalka kuunyo lana duqeeyey saddex inaa ayman u dhiibay shariixadii oo dhigay koontaroolka kuunyo ee dhinaca jilib waana la duqeeyey afar sidoo kale waxaan shaqaalaysiiyey rag la shaqeeya maraykanka eedaysanaha afaraad ibraahim cumar cale oo loo yaqaana ibrobande da'diisa waa konton iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka maraykanka iyo inuu ka mid ahaa jawaasiistii dabagalka ku haysay odaybile markii la duqaynayay intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane ibraahim cumar cale wuxuuna ku jawaabay sida tan waa jirtaa in aan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaana shaqadaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo abuwershe waana ka aqbalay wuxuuna ii diray in aan u soo gudbiyo wixii xog ah oo aan ka heli karo mujaahidiinta shaqooyinka aa qabtayna waxaa ka mid ah koow waxaa ilaalo ka qabtay oday bele anigoo daba socda ayaana la duqeeyey waana ka badbaaday sidoo kale waxaa u soo sahmiyey meel ay ku soo degaan bangaraaf waxaana u sheegay in ay ciidamo al-shabaab ah ayna joogin halkaa wayna ku soo degeen waxayna hoobiyayaal ku tuureen kuunyo saddex waxaa kaloo u gudbiyey lambarka sheekh ismaaciil iyo lambaro rag kale oo ka tirsan mujaahidiinta eedaysanaha shanaad eedaysanaha shanaad magaciisa waxaa la yidhaha saadaam cismaan maxamed nuur da'diisana waa labaatan iyo kow jir waxaana lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeyo sirdoonka maraykanka kana qayb qaatay duqooymo ka dhacay kuwii barrow intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane sadaam cismaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqeeyey sirdoonka maraykanka waxaana shaqadaa ii soo bandhigay nin ayaga la shaqeeyo waana ka aqbalay shaqooyinka aad la qabtayna waxaa ka mid ahaa koow waxaa shariixo dhigay gurigii lagu duqeeyey macalin muxidiin oo ku yaalla kuunyo labo waxaan shariixo dhigay laba guri oo kale kuna yaalla kuunyo waana la duqeeyey saddex waxaan xog dhammaystiran ka gudbiyey guryo iyo nambaro ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta eedaysanaha u dambeeyo ee lixaad waa aweys xasan xaaji maxamed oo loo yaqaano aweys yaaw da'diisana waa soddon iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus la shaqeeya sirdoonka maraykanka una gudbi jiray macluumaadka mujaahidiinta iyo inuu yahay saaxir intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aweys xasan xaaji maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa jirtaa inaan la shaqaynaya sirdoonka maraykanka anigoo joogo kuunyo ayaa waxaa la kulmay nin lagu magacaabo cumar kujow wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay wuxuuna igu dhahay xamar ayaa tababar u aadaysaa kadibna waxaa nagala shaqaynaysaa saan u heli lahayn xogta mujaahidiinta waayahay ayaan dhahay anigoo sugaayo inaad tababar aado ayaa mar waxaan ogaaday xog ku saabsan meel ay deggan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta waana gudbiyey sidoo kale waxaan wakhti hore bartay sixirka dadna waa ku dilay qaar badanna waa ku dhibaateeyey intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraalah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay xukunka soo socdo kow in ay yihiin eedaysanayaasha falka ay ku kaceen ama ay ku dhaceen gaalnimo labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah maraajicda loo cuskaday kow qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fainnahu minhum in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin سورة المائدة آية كنتن يكوات لبا قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما سدح قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كان وحو كسقنا هذا قراءة الكوذا وبالله توفيق الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله